hay-adda barwaaqo voluntary organisation ayaa degmada oodweyne kusoo bandhigtay afartan ka mid ah haweenka degmadaasi kuwaas oo ay barteen xirfadda dawaarka iyo waxyaabo kale oo ay barteen madasha ay kusoo bandhigayeen xirfadda ay barteen haweenkan waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada oodweyne mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda barwaaqo voluntary organisation iyo marti sharaf kale fu-aad axmed cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda barwaaqo ayaa faahfaahin ka bixiyey xirfadda wax soo saar ee ay barteen haweenkan iyo waxyaabaha ay soo kordhiyeen anigoo ka socda hay-adda barwaaqo voluntary organisation oo hore u tababartay afartan dumar oo lagu tababaray xirfadda dawaarka kuwaasoo la baray wax soo saar ka duwan waxyaabihii hore ee la toli jiray afartankaa dumarihii waxay qaateen xirfadda dawaarka gaar ahaan waxay soo saaraan xafaayado laga sameeyey baashan olweyska loo yaqaano oo laga sameeyey waxyaabaha dalka laga helo oo kana jaban tadabada inooga imanaysa kana tayo badan taasoo dib maxay ahayday loo loo nadiifinayo marka la isticmaalo aan la tuurayn caafimaad ahaanna kana fiican kana tayo badan marka saaka waxaa afartankii dumar ahaa wax soo saarkoodii waxay kusoo bandhigeen saa aragtaan sariibadda oodweyne si maxay ahayday dee loo ogaado oo loo iibsado oo keliya maaha halkan oo keliya in bulshada somalilan oo dhami arintaa la socoto kana iibsato iyagoo ku helaya qiimo jaban iyo tayo aada u sarreysa sida aada aragtaan runtii waxaa maanta dee guul noo ah in lasoo saaro waxyaabo ina anfacaya dalka gudihiisa laga helayo oo aan loo baahnayn in dabad laga keeno oo tayadii iyo caafimaadkii iyo dacal walba u fiican marka waxaanu leenahay dumarka ha la dhiirigeliyo ciddii u baahan meel kastao ay joogto gobollada somalilan oo dhan waxaan u sheegaynaa inay u soo saari karaan maxay ahayday una iibgeyn karaan una geynayaan qaar ka mid ah haweenka soo bandhigay xirfadooda wax soo saarka ayaa ka waramay faa'iidada wax soo saarkooda alaabtan horteena taallaa tayadeeda anigu waxaan ka mid ahay isticmaalaha ama dadka isticmaalaha alaabtan waxaan ogahay caafimaad ahaan iyo maxay haytoy kuwaaliti ahaanba inay aada uga fiican tahay baasha kale ay nooga timaada wadanka dabadiisa ama laynoo soo dhoofiyo anigu waxaan isticmaalayay muddo muddada aan isticmaalayey waxaan ka raystay waxyaabo badan oo ay tii hore dhibaatayii u keeni jirtay marka waxaan ku dhiirigelinayaa bulshooyinta reer oodeyna ama reer somalilan inay wax soo saarkan qiimaha badan leh ee dalada ururadan ka faa'iidaystay maxay haytoy waxyaabaha la baray inay dhiirigelinayaana saa ugu noqoto ay ka faa'idaystaan ay iibsadaan waxaan ogahay baashan waa la kelin garaynayaa qarashkaagama baxayo waxaan ognahay halka bogoska yar ee xidhan waxaa naga siiyaa saddex dollar wax ku dhow tanna waxaad ku helaysaa bogoskeedii in la mida wax laba dollar iyo xudhigmaa markaa qarash ahaanna way ka jaban tahay caafimaad ahaanna aad bay wanaagsan tahay waxaan anigu soo jeedinayaa maadaamaan dadka isticmaale ku xidhan aan ahay inay tahay alaabta ugu tayada fiican leh waan u mahad celinayaa hay-adda na tababartana ka dambeysay xifradan iyo ganacsigan iyo horumarkan layidhaahdo barwaaqo voluntery organisation ugu horreeya faad waan salaamayaa geeyana aad baan u salaamaya iyadana sidoo kale maxay ta waan uga mahad celinayaa waxaanina bareen xirfadan dawaaradii bayna siiyaan aan ku shaqaynaynay wax soo saarkayga iyagaa ka dambeeyo ka mas-uula waxaan kale aan u sheegayaa reer haweenka reer oodweyne inay iyaguna maxay ahayd tole ay xafaayadahan iibsadaan aan soo bandhignay dhammaan gobollada dalka somalilan oo dhan waas waxaan leeyahay xafaayadaha baadhiska hablu isticmaalaan olweyska loo yaqaano hanaga soo doontaan hanaga soo dabadaan oodweynaan ku haynaa aan ku tababaranay aanu ku soo saarnay haweenkii soo bandhigay xirfadooda wax soo saar ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino kale oo lagu dhiirigelinayo hal abuurkooda